العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه هذا كان باب استحباب الإبراد قبوشين لقبوشيه ولا دبلغ بالظهر صلاة الظهر صنا نمت كذب باب كذيه في شدة الحر مركا كليلك وادق يهي مواد درن يهي لمن يقضي لمن يمضي sunayntii loo suneeyey ruuxa isagu tegaya ilaa jamaacatin jamaaco oo dee masjid buu tegayaa jamaacu kusoo tukanaya wayanaaluhu uu asiibayana alxaru kulayl fii dariiqihi dariiqiisa bal xadiid kolley si guud ayaa adigu ay ugu sugnay dee ibraadku murahana waa adigu bal masalan waxaa la arkaa macaanida xadiidka waxoogaa ka ziyaadsanay inay tarjamadii raacsan tahayba waxaa horta balbaabku yahay oo u baabaysan yaho axaadiistu aynoogu iman waqtigan dhulku aada u kulul yahay khaasatan bilaada kulul sa inaga oo kale salaadan duhur ee waqtiga kulaylku ugu badan yahe soo gelaysa inay sunno tahay bal waqtigeeda bilowgiisii in laga dibdhigo oo loo kaadiyay intay hadharhku soo rogmanayaan dadku har ay soo maraan ay helayaan oo waa waqtiga dhexdiisiiyaba loo dibdhigo taas suna nibadkeed buu baabkeedii ah ma axaadiista adigu inoogu inoo iman doonto insha allahu tacaala bal guud ahaana axaadiista haddii la yidhaha waan arki doonaa amaa qayditaanka lagu qayday ciddii iyadu bal masalan dee meel kale tegaysay ee soconaysa socodkiisa ama dariiqiisa koleyl waa siibayay kolley dadku jamac hadday ku tukanayaan oy masjidkii ay tahay masjidkii usoo soconayaan waa arrin ku imanayso taasi waa sii waaqac ahayd laakiin dee haddii laba yidhaaho kol haddaanu ruuxu soo soconayno halkii uu joogay iyo raxligiisii un uu kuba tukanayo markaa dariiqiisii kulayl helayaa ma jirto sunno uma aha waxaa la arkaa taas inaanay axaadiisu ma keenayso waayo walow aanay halkan noogaba dee meesha taale ama rasuulka ilaahay dee waxay noogaba sugan isagoo safaraha ay iska deganaayeen dadku meel shee aanay ka iman ahayn meel baaba la wada joogaa la wada deganaa haddana inuu taa amray bal taasi waa waxay noo sugan oo waxaan leeyahay inta macaanida inoogaba sugan intan qayditaankan qeydkan kolley waxaan filaya axaadiista waa iyadoo iska mudlaqay kuba sugan tahay laakiin qaydku waa waaqacayo siday jirto khaasatan marka meel la joogo sidan oo kale magaalo la degan yahay waa waaqaci jire bay noqonaysaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna laysun x وxadaثna mحamed بن رمxi qala aخbarana laysu عan بn شihaabi عan بn الmuصayibi وabi سلمةa بn cabdالرaحman عan abi هurayraةa anahu qaala wuxuu yihi abu hurayra ina rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala wuxuu yihi إida shtada hadduu adkaado alxaru kulaylku oo kulaylku uu bato faabriduu qaboojiya macnaa waa dee adkhulu fi lbardi weeye qaboojiya waa dibdhiga un bisalaati salaadii salaaduna waa salaadii duhore salaad kale maaha walcaamatu ahlilama mucdamu ahlilcilmi jumcaha way iyadoo waqtigii duhur la tukanaya kalama dibdhigaan oo dee iyada tabkiir hore loo yimaadaa jidaysan oo iyada lama dibdhigayay yidhaahaan ee waa salaadii duhur u kaadiya dadkuna ha iska soo qaylooshadeen hadh ay soo maraan ama ay dee soo halka gidaaradiiyo waxyaalahaasi hadh soo rogmada oo lasoo mari karo ama la yar dee waxa weeyaan ruuxii dee gidaarka soo raaca hadh u noqon kara taas ilaa ay kaba yeelanayaan salaadii u kaadiya wey abridu qaboojiyadu macnaa waa udkhulu fi lbardi wey waqtiga kolley kulaylku jabaya weye dena waqti xagaaya waan garanaynaayo bilaada kulul casar oo joogta maya hanfiga dhacaya bacd alcasr baa kulaylki jiraayo kulaylkeenu saa kuma jabaye laakin de waa kulaylku intii hore inu ka khafiifo marka rasuulka ilaahay wuxu uhi faina shidat alxari kulaylkan darani min fayxi jahanama jahanama kulaylkeeda faafitaan uu faafayo ama neefta ay neefsanayso kulayl ka dhalanaya ayaaba shiddadan kulaylkee waktiga xagaagii aada dareemaysaan ee helaysaan uu kaba mid yahay bal axaadiistu insha allah waa in wadi doonaa waayo waa axaadiis isku dhow dhow barhkoodna waa duruqda xadiidkan aan hayna inta hore oo dhami وxdثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني يuنس أن بن شهاaب أخبره بن شهاaب baa يuنس الأyl u waramay kolley dahaatana يuنس iبن شهاaب ka warinay waxaan filaya inaan soo baranay oo waa nin aad ugu badan kitaabkan يuنس بن يزيد أخبره marka iبن شهاaب baa u waramo qaaل wuxuu yihi iبن شهاaب أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المصيب أنهmaa labadoodaasi سمعا way مقلeen أbا هريرة waa labadiisii شheekh in badan أbو هريرة waxbay kaba wariyaan iyagoo san wada socdana waataynu soo aragnay iyagoo midba gooni uga warinayana soo aragnay أنهmaa سمعa أbا هريرة يقuل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثل waa xadيiثkan imakaan kaba soo baxnay mid lafdigiisii leh wy sawan isagoo kii hore uu laba mid yahay bimilihi sawan waa taakiidun waa isagoo xaggii macno iyo lafdigii waa iskaga mid وxadثnي haruن بن سacيid الأyلي وcمر بن سwاd وأحمد بن عيسى qال cمر أخبرnا وqال الآkخراn xadثna بن وهب qال بن وهب ba wuxuu yihi أخبرnي cمر ana bukaira xadaahu kollay camarna ina dee xusuusataan waa mudan tahay abaan idin weydiiyeyna waa tii ruuxna jawaabi waaye camr bn اlxaris ninkaa faqiiha ibn markaa ibn wahabi idlaaqaye wuxuu yihi camr bn اxaris ana bukayra xadaahu bukayr ibn اlashaj baa u waramay oo wuxuu uga waramay can bsr bni saciidi wasalmaan alagari labadaa nin can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala إdا kاana markuu ahaado alyوم الxaaru oo manaa marka uu sugnaado galuu ahaado maalin kulol faabriduu dibdhiga bsalaati salaadii duhur qaboojiya oo manaa dibdhiga waqtigeedii hore ka dibdhiga faina shidaة الxari min fayxi جahannama qaala cmru cmr wuxuu yihi oo markii hore bukayr xadiidkan ka warinayey bukayrna laba sheekuu lahaa وxadثnي abو يuنس عن abي هurayرaةa abو يuنس mولى abي هurayra oo in hore usoo maray ayaa isna waa ii waramay oo abو هurayru igaba waramay oo imika snadkani waaba ka caalisan yahay kii hore kaa hore bukayr عan bosn وسلمان عan abي هurayra kani waa abو يuنس عan abي هurayra n أna رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل abriduu can isalaati cantu waa bimacna alba weeye waa sidan lafdigaa horeba kusoo haynay taas bay tahay iyadoo cantana dee bimacna alba waa lagu idlaaqaayo wuxuu halkan sharax bay igu sugan ramaytu can ilqawsi baa la yidhaha macnuuna waa ramaytu bilqawsi haddaba in abriduu can isalaati ay bisalaati salaadii ukaadiya oo dibdhiga horeha u tukanina faina shidaة اlxari min fayxi jahannama de waana mar kastaba maaha waa markaa kulaylku badan yahay waa tan tacliilkii iyo lafdigii horeynu soo aragnina waa tii kuba sugnay ida kana alyawm اlxaru waaba isaga riwaayadiisii hore faina shidaة اlxari min fayxi jahannama fayxna hore waxaan filaya inaan usoo maray waa de intishaar alxar faafitaankiisa uu faafayo oo iyadiiba kulaylkani wax neefsigeedii kaba iman uhajkii ama kulaylkii jahanababa weeye kulaylkani faafayaaye bal taas salaadii ukaadiya qaala cmr وxadثnي بن شhihaabi عan بn المصyibi وabi سلمةa عan abi هurayraةa عan rasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم min axdi dalik macna cmr بن الxاris waa nin caalima dee raggaasna kollay sheekyo badan oo kala duwan oyo axaadiis isku midaba kaba warinayeen bay ahayd inta ay laba kulmayaan xadiidka bukayr uu ka maqlay iyadoo xadiidkii abu hurayre uu yahay bukayrna bsr bn saciid iyo salman اlaqr buu ka maqlay waxaa kaluu xadiidka kaba maqlay abi yunus mawla abi hurayra can abi hurayra waxaa kaluu ka maqlay ibnu shihaab oo isagu ibn musayib iyo abu salama kaba warinaya xadiidkuna waa xadiidkii hore un وxadثna qtaybaة بن سacيidi qala xadثna cabdالعaزيز عan العلاء عan abihi عan abi hurayraةa clا بn cabdالرحman ba abihi bal cabdالرحman بn yacquub kaba warin isagaana abu hurayre kaba warin ana rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulkii ilaahay wuxuu yihi qaala ina hada اxara kulaylkani min fayxi jahanama jahanama kulaylkeeda faafitaankiisa uu faafayo ayuu kaba mid yahayba faabriduu qaboojiya oo u dibdhiga bisalaati salaadii u kaadiya intaa kuleylku bal yar jarayo matala adigu me wixii taagnaa ay har yeelanayaan salaadii duhuru kaadiya xadaثna بن رافع qال xadaثna عبد الرزاq qال xadaثna معmر عن hmام بن منبه qال آdاma xadaثna أbو هurayرaةa عن رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم fadakara axaadiiثa minha axaadiiثa waxaa kaba mid ah waqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam abriduu can اlxar macnaa qaboojiya oo macnaa udkuluu fi waqti اlbard waa can اlxar waa dee waa can liأjli اlxar fi salaati salaadii u kaadiya oo waqtigaa dambe tukada faina shiddaة اlxari min fiixi jahannama xdثnي محمد بن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة qال سمعت مهاaجرا أبالحسن يحdث أنه سمع زيد بن وهب يحdث عن أبي dr qال وxuu yihi أذن مؤذن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بالظهر مؤdinkii رasuulki ilaahay baa saلاadii ظهر aadaamay oo aadaamay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi abrid abrid macnaa waxa weeyaan waa qaboojiye udkul fi lbardi oo u kaadiyo dibdhig weeyo salaadan aada u aadaamaysa aadaankiiba dibdhig aw qaala wuxuu yihi intadir intadir sug sug oo u kaadi horta aadaami taas uu doonay bay ahayd inuu aadaameen wa qaala waxaanuu yihi ina shidaة اlxari min fiixi jahanama فإdا اشتد الحر kulaylku markuu adkaado فأbridوا عن الصلاaة بaعdha فأbridوا بالصلاaة qال أبو dr ba wuxuu hi حatىa ra'aynaa ilaan aragnay kole wqti sفrana way ahaayeen meeshana lagaba imanahayn ba lakiin dadki dee meelhi wixii ama ay hargeli karayeen ama ay dalaalimaysanayeen si ay u hargalaan baabay dee kuma sugnaayeen حatىa ra'aynaa ilaan aragnay ba salaadii loo kaadiyey la dibdhigay فيأ tulul tuluuشhii waa jaمع tlin tanna waa meelahan sa dee dhulkan xeebaha iyo dhulkaa dee dabaysha xagaagu kaba dhacdo sa dee ciiddu markan ay istuusho burcidda ama ramlig iyo turaabku taas adugu ayaa talli lagu magacaabaa meesha taagaana waa tan talli lagu magacaabo inta badanna tuulusha caynkaasi wax shaarta soo taagan oo dheer maaho harkiisu markaaba hore u muuqanayo inta badan dee dhulka ha kaba sarreyse laakiin waa shay mubadixo haddana saas aan wax taagan ahayn harkoodu markuu kaa muuqdo ee harkoodu soo baxo hadi waa manaa dee cadceedi oo adigu in badan waqtigii duhur waqtigiisii hore aada looga dibdhigay weyo casarba dhow yahay ayay taasi muuqanaysaa kol hadday tuluurtoo wax taagan oo sida jidaar ama geed iyo waxyaalaha arrintu aanay ahayn ciddaa yar dee kuusan meel ku urursan ee ku tuulan uun taas harhkeedii ay noqoto waa dibdhiga aada loo dibdhigayay markay taa noqoto ee kuleylku badan yahay weli axaadiis way socotaa baabkan de marman dib usoo yar kusoo yar laami doonaa وxadaثnي cمr بن cمر بن سwاd وxrmلة بن yaحyى والlفظ لxrmلة qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب qال xadaثnي أbو سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أbا هريرة يqول qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اشhتkت way أshktay الناaر ناarتي إلىa ربها ربgeed bay u أشhkتوto فقالت waxay tihi يا رب ربgayaw أkل waa cunay bعضي barhkay bعضا barhkii kale oo de waa dabkii holcayey iyo say u shidmaysay ba tihi anaba iscunay فأdina لaha wuxuu u fasaxay بنفسayni laba neefsi laba gooray neefsato sanadii نفsin waa neefsi shitاء wqtiga jilaalkii ay neefsanayso iyo wanafasi neefsi fi sayfi waqtiga xagaagii neefsi ay neefsan fa huwa markaa neefsigeedu waa nafaskeedaasi ashaddu maa kii ka ugu adag ugu daranba weeye tajiduuna a helaysaane min alxari kulayla waqtiga sayfki wa ashaddu maa kii ka ugu daran weeye tajiduuna a helaysaan ee min azamhariiri shiddat lbardi iyo dhaxanta iyo qabowga badan ah taas baa u yidhi وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن الثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيرم إذا كان الحر مركو أهاده قالوا سقل الحر كليلكو فأبردوا عن الصلاة أي فأبردوا بالصلاة وأنتوا بمعنى بابا نريه riwaayaadka kaleba inoogu suganyaha salaadii u kaadiya oo dibdhiga waana salaadii duhur faina shidaة اlxari min fayxi jahanama wadakara waxaan u sheegay xadiidkii waa riwaayadii labadii riwaaya muslima labadii xadiideedna soo kala maray halkan ku urursane ana naara naartu ishtakat ilaa rabbiha waa xadiid marfuuca weeye naartu inay rabbigeed u ashkatootay oo waa taa qowlkeediiyo waxay tidhi faadina lahaa fii kuli caamin binafasayni sanad kastaba laba goor ay neefsato oo dee taas kulaylkeedii badnaa ama qabowgeedii badnaa isba cadaabay ay ka yar fududaado dee taas baaba waxa weeye ayuu u fasaxay nafasin fi shitaa'i waa neefsi waqtiga jiilaalkii oo ka dhalanayaba qabowga aada u badan wanafasi nafas fi sayfi waqtiga xagaagiyo kuleylka badanna isna dee asartiisa uu kaba mid yahay وxadaثnii xrmlaة بن yaحyى qal xadaثna cabd للahi بن wهbi qal aخbarana xaywat qal xadaثnii yزيid بn cabd للahi بn usamaة بn الhaadi عan mحamed بn ibrahima mحamed بn rm بn الxاriثatayn عan abi سلمةa عan abi hurayraةa عan rasuuli الlahi صlى الlه عليه وsلم qal anahu qaal qaalat innaaru dabkiiba ama naartiiba waxay tidhi rabbi rabbigayow akala bacdii bacdan anigin baaba iscuno barhkay barhkii kalou cunay faadallii io idan atanafaso bal si waxaas iyaga fududaado inaan neefsado io fasax faadina laha wuxuu u idmay binafasayni laba neefsi nafasin fi shitaa'i wa nafasin fi sayfi famaa wajadtum wixii aa heshaani min bardin qabow aw zamariirin ama qabow kiisa darana zamariirku waa shidat lbardiye famin nafasi jahanama waa jahanamo neefsigeeda aataartii iyo raadtii famaa wajadtum wixii aa heshaani min xarin kulayl ah aw xaruurin awdu halkan sida tii horeba aan litanwiic ugaba dhignay ayaaban dee labada laftiba inuu rasuulka ilaahay kuba hadlay oo ay dee tanwiicba u tahay marka shidaة اxarina xaruur waa la yidhaah dee xarkiina waaba taas waxaa kaloo xaruur la yidhaha الriix اxaara fi lail oo kale sida samuum hanfigan maalintii habeenkii hanfiga dhaca ama dabaysha kule habeenkiina xaruur waa la yidhaahaa e waana tan waa ataartii kulaylka neefsigaasi fama wama wajadtu min xarin aw xaruurin famin nafasi jahanama jahanama neefsigeedii ayuu kaba mid yahayba bal kale axaadiisii baabka waan isiraaciyey waana dee waxaan isu raaciyeyna macnahoodu waa macnaha daahirkoo ee kollay si guud waxa inoogu faa'iideynayaan marka wakti kulul la joogo khaasatan dhulka kululeysa dhulkeenoo kale ah in salaadii duhur loo kaadiyo oo la dibdhigo oo ilaa inta hadharhku kasoo rogmanayaan taas loo kaadiyo o la dibdhigo taasi inay tahay bal sunne dee kollay waajib ma aha oo waa dee dadka maslaxadoodii iyo wax loo eegayey ee inay bal taasi sunno tahay baa inoogu sugan xadiid bal daahirkiisu ka yar dunaanayaana waxa weeye daahirkiisu ka dunaanayaana waaba inoo soo socdaayo waan jamcin doonaaye bal markaa taas baa iyada inoogu sugan kollayna iyaga waktigoodii inta badan qayluushigoodu ama harhgalkoodu duhurka hortii bay harhgeli jireen marka salaadii loogu kaadiyo ruuxu isagoo iska soo seexday hawshii badnayd uu intii hore hayeyna kaba nastay ayay waqti dambe u suurto gelaysay inay jamacoodii tukadaanba taas oo kaleo innaga inta badan dee dadkii baaba taas cid kusoo noqonayso ilaa waqtigaa sugaysa iyo waxyaala imaan jirin oo kolley waxa isyar bedelay habkii iyo dee ayaa isbedelay oo iyaga hadday qayl harhgalkoodu ama qayluuladoodu ama ay ahaydba intaan salaada duhur la gelin taasna ay dhacaysa hadday doon waktigaas way iska seexanayeen taas ee way mar dambe oo labadii haddii laysu yimaado ama labadiiyo barhkii wakti kulu dhulku aada u kuliyay dee waktigaa dhulku aada u kuliyay maalintu way dheer tahay oo maaha dee waktigii jiilaalkii maalintu koobnayd maaha kollay mudda udhaxaynaysa duhurkii iyo casarkii waktiga gelayeen mudda uga dhaxaysa haddii laba dib dhigo dee waktigii hore la tukanayo saacad iyo siyaado lagaba dib dhigo kolley way imanayeen innaga laakiin ishkaalka jamca dee dadka xaggoodiiba dee tacawudkii baaban jirine laakiin bal muhimku waxa weeyaanuun sunu uu yahay marka dhul kulul iyo wakti kulul la joogo salaaduna salaadaa duhur ay tahay in loo kaadiyo iyadoo bal matalan taas khaasatanna waa tan aan qeyd kusoo aragnay dee dadkii jamaaco ku tukanaya waayo ruuxu hadduu gurigiisii ku tukanayo keligii u ama halkaas dee iyada waxa weeye taas markay taa tahay waa runo dee waaba isagii arrinkan iyo xikmadan tan laynooguba jideeye meeshay ma imanayso lakin waxaa leynaha haddii xataa safar layo ama dad meel wada jooga ayiin masjidkiiba jaarkiisa ah waa la dibdhigi karaayo nin meesha kasoo soconayo oo kulaylku soo dhibayo arrinku kuma koobna markaan eegna axaadiista rasuulka ilaahay baa siduu yeeli jiray iyagoo safaro meel wada joogaana sa buu amray in loo kaadiyo kolba marka muadinku doonay inuu aadaamuu odhanayo ukaadi ukaadi ukaadi ilaa mar dambe oo taa ay arkeen atulul inay har yeelatay uu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh amray bal markaa horta taasi sunnihii weeye waana salaadii baan leenahay duhur un salaadihii kale ma aha jimcadiina iyadoo dee jidaysan tahay dadkiina dee laba faray inay hore u tagaan jimcadii oo intaa waktigaa kulayl kuba dhowaan hore loosii tagaa tabkiir waa kan fadliga badan leh oo dadki ay sugayaan iyada halkana arrinkani ma imanayo jimcada waktigeedii ayaa la tukana waayo dadku dee hore ayay uba yimaadeen haddii dee marka la eegayo fadliga ciddii dooneysay oo ruuxa laga yaabo saacad iyo laba saacadoodba kasoo horreeyey waktigii salaadaba weeye oo markaa taasna waxa weeyaan bal arrinkaa wey arrintan kale xagga naarta iyo neefsigeedan iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh asaadiq lmasduuq baa inooga warramay inay dee neefsanayso kulaylkan iyo qabowgan dee markaas inagu isku xidhankaa dee waktigan jilaalka iyo taasi ay isku xidhan tahay rasuulka ilaahay waa inoo sheegay lakiin inagu xikmadeedii ma garan karno waana bal matalan haddii la eego umuurahan dabiiciga cadcedan kolle jiha tegaysa intiqaalkan cadcedu kolna ila januub kolna ila shimaal baaba loo dee loo tiiri karaa waxyaalahane laakiin dee waa arrintaa rasuulka ilaahay noogaba warramay naartiina loo idmay ay neefsanayso marka ujeedadeedu waxaa kuma fasirayno macnahani macno majaaziya inuu yahay oo ay arrinku yahay uun kulaylkan badanee waktigaa jira xagaagii ama qabowgan badanee waktiga jilaalkii jira inuu shabahayo xariga iyo kulaylka badan ee jahanama ama qabowga badan iyo zamhariirka badan ee uu shabahayo taa kuma fasirayno arrintu isticaare iyo taqriib ay tahay ee waa wax waaqica waa shay xaqiiqo ah wax maanico dee inoo diidayo xaqiiqadiisii lagu xambaaraana ma jirto xagga hadalkana jahanamiyado dee waa tan oo way hadashay waaba tan qur'aanka yowma naqul lijahanaba hal imtala'ti fataqul hal min mazid balta bal dee mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dhagax la hadlay iyo dhagax qaruurax ama cunto tasbiixsata iyo waxyaalahaasoo la maqlay iyo xayawaan hadlay iyo intuba waa waxyaalo dhacay bal matalan markaa wax la fogeysto oo majaas loogu xambaaro maayo waa waaqiciyo dee saa xaqiiqadaasun ayuuman kuba xambaarayna waa ashkato iyo hadal iyo neefsi arrintani ay kaba dhalanayso kulaylkan iyo qabowgan badan ee dadku ay dareemayaan ay kaba dhalanayso bal markaa xadiis baana inoo soo socdo ka yar duwan axaadiisan aan hayno waa kan baabu istixbaabi taqdiimi duhri fi awali اlwaqti fi gayri shidat اlxar waa si kuwa jamcin oo nooc jamcineed sunanibadka walow dee in waxyaalo fi gayri shidat اlxari diidi karaa ay meesha imanayso sunanimadkii ay suno ahayd e taraajimtana muslim ma lahay waa anigu tarjamada haya horta waa tarjamadii nawowi duhurkii in la horeysiiya istixbaabkay mustaxab tahay marka waktigiisa hore la tukado waana ti aynu soo maray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waktigu tukanayay ee marka aan maslaxo kale iyo taasi xaaja jirin inuu waktiga marka uu galo idaa zaalat shamsi uu tukanaya haddaba ba taa istixbaabkeed markaan kulayl badani jirin oo ibraadkaa aynu soo marnay keenaan xdثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar kilاahma عan yaحyى الqطاni وبن مhdي ana labadan sheekhe محameded oo labadnoo sanada wada dhinto ay kaba cabiraan culimadu kana kafarasay rihan xagga aqoonta iyo desay ahaayeen iyo isku waktiga ay sanada waa wada dhinteen bal markaa lixdan umuhaad kale sheekhyay u wadayeen bal matalan laba farasoo dee ku jira tartan orad kuma jiro oo kaley ahay bay leeyihin xaggasta dee isugu dhawaayeen labadooduba xadiidka waxay ka maqleen yaxya ibnu saciid alqaطaan iyo cabdالraحmaan ibnu mahdi waa laba imaam oo iyaguna isku waqti ahaa iyaguna marka la eego xagga cilmi iyo camal iyo naqdi markay noqoto iyo dee taas ahaa bal marka la eego waqtigoodii iyo dabaqadaas raggii nuqaada ahaa raggii jarx iyo tacdiil ka hadlay ee waa heerkii ugu sarreeyay joogeen ama iyagu dabaqadoodii marka la eego walow ee marka la yaxya uu yar ka adadkaa oo marka la eego ibnu mahdina lagu tiriyay nin muctadila xagga jarxiga yaxyana nin mutashadid oo jaanibkaa ku adadag taas laguma tiriyo waxay ahayd mar taasoo siduu dahabi kaba cabiro oo risaalo uu leeyu kaba hadlay qolooyinkaa dee wax jarxiya iyo tacdiiliyu dee dabaqaadkooda kuba ururiyey hayaa markaa iyaga sheegayey ayuu kaba cabiray inay yihiin man jaraxahu faina jarxahu laa yandamir ninkay dhaawacaan labadaas ujeedadu waa labadaasoo wada socdaan oon iskhilaafin ninkay daciifiyaan nin jaraxadiisaas nabarkay gaadhsiiyeen uu bogsanaya maha ninkaasi dhaawiciisaasi de waa jarxi ahaan waa dacni ahaan xaq adxaan iyo daciif ahaan u kasoo kamayaba ma aha say xaaladooda cabdiraحmaan ibn mahdi iyo adigu yaxya alqadaan waxay labadoodaba qaala ibn musanى markaa wuxu uhi xadaثanii yaxya ibnu saciidna can shucbata isawo qaala xadaثana simak ibn xarbi can jabr ibn samura qaala ibn musanى waxadaثana cabdiraحmaan ibn mahdiyi can shucbata can simakin can jabir ibn samura bal ibn musanى gaar ahaan ula soo baxo malaa lafdiga ayaa in yar dee farqi u dhexeeyey moxamed ibn bashaar iyo moxamed ibn musane marka muxuu yihi ibn musanى xadaanii yaxya ibnu saciid marka cabdiraxmaan muu raacidag marka hore can shucbata kolleyna waxa muslim baa tad ilaalinaya oo lafdigooduu ilaalinaye qaala xadaanaa simak ibnu xarbin can jaabir ibni samura shucba yidhi maxaa kaluu yihi cabdiraحmaan markuu siiqadii ugaba maqlay waxadaanaa cabdiraحmaan tii hore wuxuu laha xadaanii yaxya waa keligii baabuu ahaa tan waa lala joogay cabdiraحmaan ina meel iyagoo wada joogo kamuu wada maqlin nin kastaba goonidiisa uga wada maqlay isku sanadna way dhinteen cabdiraحmaan iyo yaxya waxadaanaa cabdالraحmaan ibnu mahdiy can shucbata oo waa lafdiga xadaanii iyo xadaanaa bay ku kala duwan yihin tan buu deeta labadoodii ukala saaray meel kalena way ku kala duwan yihin can shucbata qaala xadaanaa simaku halkan can shucbata can simakin can jaabir ibn samarki xadaanaa u yihi bu halkan can simak yidhi qaala kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukada aلظuhra salaada ظuhr idaa daxadat الshams cadcadu markay suusho waa cadcadu samada bartankeeda un markay ka foorarsato ay suusho un waa marka duhur galo un markaasuu tukan jiray macnaa waa sii badnayd ee rasuulka ilaahi haddaan dee ibraadkan arrinta keentiya kulaylka badani jirin marka horena xadiis baynu usoo maray taasaa inuu rasuulka ilaahay idaa daxadat الshams taas waan soo aragnayba aqimu salaata liduluuki shamsi baa ilaahay yihi cadcadda zawaalkeeda waa salaadii tukado markaasoo waktigii ay gelaysayba weeye haddaba kolley salaada waktigeedoo la horeysiiyo waktigeeda hore un la tukadaa waa sida fadliga badan de waxa weeyaan hawaabka badan haddaan maslaxa ay jirin walow dee xadiidkan ah ama lasoo naqliye waktiga bilowgiisu waxa weeyaan dee bal matalan waa midna waa raxmadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo ridwaankii ilaahay xadiidkan ay kuba imad bilowga iyo dhamaadka iyo taas oo kale waa xadiid aan adugu ama aan leenahay dacfi halka ugu hooseeyuu ka joogaa aimada qaarkoodna ay kuba xukumeen wadci lafdigaasi markay kan waktiyada kaba hadlaya salaada waktigeeda iyo taasoo de waxaan soo qaadanayno janibkaa uxujaysanana maaha ficilkii rasuulka ilaahay taas ba wey oo waxa weeyaan waa waa cafigii iyo ridwaankii iyo naxariistii ilaahay taas waktiga marka lagama hadlayo xadiidku waa ama dacfiyeerka u hooseeyu ka sugan yahay ama waxaabaan leenahay asalba ma laha waaba mawduuc baaba markaa taas aan leenahay oo iyada taasi wax halka la dariisho de ayma kala duwan kutubtooda ha dhacdo barhkood ha jazmiyeen oo siiqo jazmiyaha kusoo naqliyeen lakiin waxaan leenahay kaasi arinku halkan wax inoo yaala maaha rasuulka ilaahay ficilkiisiibaa tan ah iyo de waxa weeyaan asalaatu calaa waqtiha oo manaa cibaaradu ay keenaysa xataa marka hore e hore in loo tukadeen bal taasi eeg iminka maxaa halkan noogu sugan istixbaabu taqdiimi duhri fi awal اlwaqti في غayr شhidaة الxarina ujeedadu axaadiiثtii hore ayuu usoo qaatay o axaadiiثtii hore waxay inoo faa'iideeyeen salaada marka kulayl badanu jiro in la dhibdhigo ee axaadiisna isma burinayso waa wax iswada buuxinaysa markaa tan buu dee tarjamada ugu soo daray oo ah haddii laakiin shiddo xar jirto awal waqti ama shiddat lxar waa laga dhibdhigaya waxadana abubakr ibn abi shaybata وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abولاxos slm بن sulaymin abولاxos in badan baan soo aragnay isagoo la iطlaaqa un kunyadiisan waa kan magacii hore baan usoo sheegnay waana de abuxoski halkan noo gelayna kuwo kale waan soo aragnay abuxos kale عan abي isحاaq عan سacيid بn وهb عan khbاabi qaala wuxuu yihi khbاab بن اlأrat shakawnaa waanu cabanay ashkatoonay ilىa rasuuli الlaahi slى الlهu عalيه wasلم rasuulka ilaahi waxaanu u sheeganay uga ashkatoonay wa aلsalaaةa fi ramday waa salaada aan tukanayno waktigaa ciiddu ay kululaato dhulku aada u kulul yahaye dee ruux hadduu isdhaa sujuud dhulkan uu ku taagan yahay marka uu gacmaa dhigayo wejiga dhigayo intiiba uu ku gubanayo dee waan garanaynaaba inagii bal inagii waaba tino gogol baa inoo taalo sakiifay fiican baaba jiro haddana markaan fidhacaya dee sawirkii baaba kululaada waxaad umalayn ciid khaliya oo waxaa meesha yaalaana laama nakhiileed uu yahay oo kolkol dee had noqonaysa aan roob celin oon waxba celin oo ciiddaa hanfigii markuu ku dhaco albaabadii haddaad doonaan masaajka albaaba yaana waxbaba lahayn oo ciiddaasi ay shidmayso ay kululaanayso markaa la tukanayo tii baana rasuulka ilaahay uga ashkatoonay geed kalena eg ee gobol u taaliimay jirin waa ciiddaa khaliga ah uun dadka badankoodu faqiir bay ahaayeenoo waxaaba dhici karta saynu hore usoo maray ninku maradu haystaaba maradaa godaa keliya ee uu luqunta kusoo xidhay inay tahay wuxuu isaga dhigo iyo sijaayad iyo waxaasi maba jiraan in ka isagu go uu dusha ka huwadalayna waaba huwan yahayba oo dee wuxuu isaga dhigaa way adkaydba haddaba markaasa rasuulka ilaahay baan taa uga ashkatoono malaa dee dibdhic siyaaday dooniyiin aad loo sii dibdhigo falam yushkina shakwada yadii ama wixii aan ka cabanaynay nagama usuulin oo nagama aqbalin eeg shakaahu wixii waa u cawday weeye ama waaba u ashkatooday ashkaahu waa ficilka dambe waa dee imika rubaaci weeyaan eeg midna waa shakaa yashku midna ashkaa yushki weeye haddaba shakaahu waa dee tanoo waa ta hore rasuulka ilaahay bay arrintan uga cawdeen oo dee dhibtan halkan ugaba imanaysa ramdaan ramdaana waa dee ciiddu markaa iyo taas kulaylka ee kululaato oo kaleo xadiidkii ahaa duxada salaat lawaabiina xiina taqmadu lfisaalu waa markaa salaada dadka awaabiintii duxada markay noqoto wakti barqadu ay dheeraato ee de dhulkaa kulul oo kale intay cadcadda kulaateen nirgaha yaryar ay markaa baabacooyinka da ay markaa kuma gubanayaan a dhulkii iyo waxyaalaha taas baa waktiga ufadli badan oo u mudan ramdan bal haddaba in waanu u ashkato lakiin ashkaahu laba macnoay ku timaadaa mid waa kan aan ku fasirayno macno kale wey ashkaahu azaala shakwaahu macnaa wixii uu ka cabanayey buu suuriyey oo waa u ashkatooday isagiina tiibuu kaba aqbalo shakwadiisii ayuu kaba suuriyey ashkaahuna waa macno kaleo ashkaahu aljahu ilى shakwa ujeedadii isagii baaba dhibtu xaggiisa kagaba timi o wuxuu ku xambaaray cabashadan ayuu ku xambaaray ashkaahu maala lakin marka ashkaahu falam yushkina manaa lam yuzil shakwana weeye mu suulin rasuulkii ilaahay shakwada iyadii oo ujeedadu wixi ay ka doonayeen mu suulin bal xadiidka aan horta laftigiisa dhameeyo si aan axaadiisii horen dib ugu yar wada laaban ugu laabano si aan dee isugu geysano waayo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waktigaa kulul salaada gelaysaana waa salaadii duhur ay tahay masjidkoodii iyo halkay ku tukanayeenna xaaladii aan garanayno taa aan soo sheegnay ay tahay oy rasuulka ilaahay dhibta haysatee ka haysanaysa waktigaa salaaday tukanayaan ay u sheegteenna rasuulka ilaahay tii aanu dee arrinkii waxba kama bedelin wixii ay ka doonayeenna halkan umuu fulin taas markaa taasi maxay keenaysaa waktigaa dhulku kulul yahay ay dee ka cabanayeen inaan salaadii la dibdhigayna waktigeedii la iska tukanayo inkastaba dhibtaasee jirto axaadiistii horena waxaan kusoo aragnay inay dee uu rasuulkii ilaahay isagoo taa eegaya uu ilaa uu kaadiye uu muddo dee ilaa intay waxyaalihii har kale ay har yeelanayaan bal aan haddaba yar dhamayno horta lafdiga kale وxadثna أحmed بن yuنuس وعwn بن سلام qال عwn أخبرnا وqال بن yuنuس وlفd lah xadثna زhayr وlفd lah waa in اعtiraad oo lafdiga inoogu cadeeye macnuu waxa weeyaan axmed ibnu cabdillaahi ibnu yunus yunus kuwa awogiisaan horeba usoo mare iyo cawn ibnu salaam baa muslim xadiidka uu ka wada maqlay dee maha uu ka wada maqlay dhamaan layihin meel bay wada joogeen oo dee ninba waktigiisu kaba maqlo waa laba sheeko laba wakti oo kala duwan uu kala tegay e xadiidkan labadoodu ka wada maqlay marka maxay ku kala dunaayeen iyaguna sheekh keliyay wada leeyihiin cawn wuxuu yihi akbaranaa zuhayrun eg ibnu yunusna waa axmed ibn cabdillahi ibn yunusna wuxuu yihi xadaanaa zuhayrun lafdiga inoo soo socdaana waa lafdigii ibnu yunus ama axmed ibn cabdillahi ibn yunus qaala markaa zuhayr baa wuxuu yihi xadaanaa abu isxaaqa can saciid ibni wahabin can khabaabin saciid ibn wahabiy khabaabo waa xadiidkii dee kii hore qaala ataynaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baanu u nimi fashakawna ilayhi xara ramdaa waxaan uga cabanay waa aramdaa ciiddaasi iyo turaabka iyo waxyaalahaas iyo qururx kulaylkooda dee dhibta noogaba imanaysa falam yushkina rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh shakooda iyadii ma suulin bal xadiidkaana sa inoo yar dambeeye in hadal buu raaciyey abu isxaaq ama zuhayro qaala zuhayrun zuhayr baa wuxuu yihi ina xadiidka ina inooguma sugna asalaad fi ramdaayo salaadu tay ahayd iyo ka dambena laftigii salaadba kuma sugna qultu liabi isxaaqa waxaan ku yihi afi duhri ma salaada duhrba oo waxaan ay ka cabanayeen ee dee dhulkaa ama ciiddaa kullaanaysiyo waxaas marka ay dee iyagana dhibaysa ma shaqada uga imansa marka ay tukanayaan ma salaada duhurbaayo wuxuu yihi qaala wuxu nacam ha qultu waxaan dhaha fi tacjiiliha ma dedejinta salaadaa la dedejinayo hore loo tukanayo ayaa cabashadooda keentay oo waxay doonayeen in loo kaadiyo inta dhulkuna bal kulaylku intii hore ka yaraanayo qaala wuxuu nacam ha marka marka taa la yidhaaho dee axaadiistii hore ee ahayd abridu iyo kani waxaa dhacanaysa dee inay iskhilaafsan yihiinba bal markaa culimadu xagga marka la eega jamcin xadiidkan iyo axaadiista kale la jamciyo waaba isku khilaafeen oo barhkood horta dee mid baa jirto aynu si guudba u ognahay oo marka ay tacaarud uu yimaado xadiid iyo xadiid ay istacaarudeen macno ahaan iyo mafhuum ahaan waana noocay mukhtalifu lxadiid culimadu kaba cabiraan ee dee nooc gaarana oo kutubta musalaxana ay kagaba hadlaan dee kutubta usulkaanaha lagaba hadle kollay arrinta ugu horeyse lagu dhaqaaqaa waxa weeye in la jamciyo laysu geeyo inta ay suurtagaltay in la jamciyo jamcintu waxaa macnuhu noqonayaa labadoodii baa lagu wada camal falayaaye labada khadwee ka dambaysa ama umuuraha ka dambeeye haddana bal lagu suuliyo tacaarudka looma kacayo sababtu waxyaalaha inta aan ahayn jamcinta aan ahaynba midkood oo laga tagaa ku sugan labadii xadiidna intaan wada wada camal siin karayno dee midkood kama tegayno markaa waa la jamciyaa taasi waa mid haddii jamcintu ay suurto geli weydo ayaa la eegaa bal taariikhdoodii keebaa soo horeeyey haddii markaa la helo waxaana dan iyo waa filasho iyo kuma sugnaato ee la ogaado kooda horeeyey kol haddaan la jamcin karayn kii horaa mansuuq lagaba dhiga ka dambana naasik haddii taasna ay suurto geli weydo oo aan taariikhdii lahayn waxaanay suurtagelin taarikhdiiba inaan garayn say usoo kala horreeyeen ma garanayno arrinkuna kuma sugnaado un dee way ila tahay iyo ixtimaal iyada halkan waa in la helo taarikh markaasa waxaa la odhanayaa aan kala raajax yeelo dee duruqdii kollay kutubulusul ay asalka u ahayd culamaaluxadiidna dee kutubulmusalax ay wax kagaba sheegayaan lakiin cilmigan kale asalka u ah ayaa duruqda tarjiixa ayaa mid kamida lagu kala horreysiyaa kii raajax noqda ayaa markaa lagu camalfala kii kalena bal waa la iska daaya camalfalkiisii kolley arrinku taa weeye halkanna dee tii baaba ina haysata arrinku markaa waxa weeye in axaadiisii la jamciyo si aan dee macno keliya ugu wada xambaarno in hadalka rasuulkuna hadalkaa isburinayo ma aha waa hadal waxyi wada ahaa ee tacaarudku xagga naska ma aha ee waa fahamkeena inaga fahamkeena tacaarudka keenaya rasuulka ilahay hadalkiisu ma aha wax isburinaya oo tanaaqud ku jire waa inaga aragtideeni iyo fahamkeeni saa daraadeed baa ruux wuxuu arkaya inay istacaarudsan yihin nin caalim oo kalena wuxuu arkayaaba inaana tacaarud jirin oo waa qadarkii kolba fahamkiiyo aqoontii marka culimada qaarkood baa waxay idhaaheen alibraad ruksa wataqdiimu afdal waa siday ku jamciyeen ibraadkaa horeynu soo maro in la dimbiga waa rukso dadka loo rukseeye mashaqadan daraaddeed laakiin arrinkii kale ahaa awalwaqti in la tukadaa waa joogaayo haddii mashaqada ina iyagaa maslaxadoodun loogu rukseeyey waa fadli badan yahay taqdiimku de waana la qaadan karaa ruksadii oo iyagu bal taasay kaba dhigeen xadiidkan khabaab bay markaa ictimaadsadeen rasuulka ilaahay uu yihi falam yushkina axaadiistii ibraadkana waa fudaydin dadkii loo fudaydin iyo tarkhiis inaanay taasi asalka ahayn mustaxabka ahayn ee ay tahay un tarkiis bay kuba xambaareen waana culimada qaarkood qowlkood culimo kale waxay iyagu ku jamciyeen inay yidhaaheen ba xadiidka khabaab waa mansuuko axaadiistii ibraadka aynu soo marray kaba badnayd ayaa nasakday waxaa kalay barhkood iyagu yidhaaheen waana tay u badan yihiin ba ibraadku sunno weeye ibraadku sunno weeye axaadiistaa kala duwanna way inooguba timiba way kuba timi waana siday jamaahiirulculamaa leeyihiinba axaadiistaa badan halkaa kuba timi rasuulkii ilaahay ficilkiina waa ku jiray isagoo dee taa sameeyey qowlkii iyo amarkiina waa ku jiro axaadiisu jaanibkaa way badan tahay markaa tan waxay kuba xambaareen uun horta waa ibraad intii kaba badan inay doonayeen sababtuna waxa weeye dhulka kulul kulul saa dee madiine oo kale ama xijaaz oo kale inaguna de waa la wadaagsanayna hay nagaba hafti badnaadeen kolkol iyaga halkoodu hur ka badan yaanay lahaaninbe ayaa maxaa jira iyadoo ibraadki jiro la dib dhigo salaadii ilaa laba iyo laba iyo bar iyo saddex haddii la gaarsiiyana kulaylki waa jiraa un kulaylku intaa inuu yar jabo mooyaane wakti dambe bacd alcasrna waa taan dareemeyna marka hafigu dhacayo inuu dhulkii kulul yahay marka waa ibraad ziyaada oo intii kaba badan ayay doonayeen oo kollay aramdaadan ay ka cawdeen waan garanaynaayo imakaba haddii imaka kulaylku waa kan markuu inoo soo galo maalmaha hanfigu dhacayo casarka dabadii sibirki waa kululyi jidaarada way kulid marka iyadoo iska daa duhur baxay oo casar la joogo ayaana ciiddii kullaatay ee cadcadan iyo hanfidan ku dhacay kuba kullaatay aan kulaylkeedi jabin oo markaa macnuu waxa weeyaanuun ibraad intaa ka badan iyo taakhiir intaa ka badan bay doonayeen oo dee taakhiirka intaa ka badanna waxaaba dhici karta salaadda waktigeedii inay kaba baxdo bal markaa waxay noqonaysaa ibraadka sunno weeye oo waa taas laakiin dee marka la eego kulaylkan ku dhacay dhulkii iyo waxyaalahaas kuba dhacay intaa ibraadka la suneeyey kuma tegayo iyagiina gogoli umay ool waxa isaga dhigaan may jirin markaa taasaa deeta dhibaatadaas mashaqadii way jirtaa un weli ha yar fudaato socodkoodii gidaar ay soo maraan iyo waxay soo yar hargalaan haba heleen ha iska soo seexdeen oo ha iska soo nasteen waktigii kulaayo hore e laakiin meeshii kulaylkii weli waa baaqood bal markaa taas baan leenahay oo arrinku waxa weeyaan ibraad intaa ka badan ayay doonayeen oo ibraadka hore wuxuu ahaa inay gidaaradu hadh yeeshaan laakiin kulaylku ma suulaya halkaa miyuu ku suulaya marka kulayl dhacayo may weeye kulaylki waa jiraa un taaba weye waana mashaqo badan oo de inaga ilaahay subxaana watacaala inoo raaxiyo maraaxadna may haysan dhulkana may haysan bal dee imikana way inoo soo socotaa xadiise laakiin arrin jirta oo bacda asxaabi sunan ay wariyeen axad asaxaaba ayaa muxuu soo naqliyey masjidkii rasuulka ilaahay buu kala hadlaya waa ciiddaa kulul aan wejigii aan la dhugi la dhigi karahayn wax iska xigsiinayaana ma jirto marka ay kacaan bay kolkol ciid buu qaadanayay gacantuu ku haynayaa ciiddii eeg ciiddii way gubaysaa laakiin dee gacantii bay ku qaboobaysaa ma haye hadhow marka uu soo sujuudo ayuu intii uu gacanta ku hayay ayuu halkaa wejiga saarayaa si uu intaa wejiga u saari karo taasay heerkaas ay joogeenoo waa kulaylkaa badan ee intaa uu taagan yaho dhan uu ciidaasuu gacanta ku haysanayo si uu markaasu bal meelaha kale gacmii dhulka haba dhigo dhulkaa kulule laakiin wejigii uu yarhayn karo u sujuudi karo taasoo intaasi ciidan oo yar qabowday ama kulaylkii aan lahayn ayuu dhigayay halkii taasay ahayd ba alxamdulilah ilahayna inaga nicmada iyo raaxada haddana taas bay ku jihaadayeen oy dee ilaahay raali subxaana watacaala nicmada ugu nicmeeyeen ay raallina ay uba ahaayeen dhibtaasna ay uba adkaysana adkaysi maayda ay kuba sabrayeen oy wax kastaba ulaba imanayeen oy diintiina meel kasta gaarsiiyeen xadaثna yaحya بن yaحya qal xadaثna bشhr بن المفضل عan غاlب الغطاni عan bkr بن cabdاللahi عan aنس بن maliki qaala kuna waxaan ay nusalli kuwa tukada maca rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam fi shidaة اlxar waqtigaa dhulku kulul yahay ayaanu rasuulka ilaahay laba tukanaynay faidaa lam yastadic marka aanu karin axadunaa ninka anaga naga midi an yumakina markuu kari waayo oonu haddaanu karin an yumakina inuu makansiiyo jabhatahu min alardi waa taan leyna ciid ba intuu qaado ayuu halkaa dhigaya bal si uu sujuudi karo haddaba hadduu markuu dee dhulka dhigi kari waayo ciidda uu dee wejigii dhulka ku xin kari waayo inuu makansiiyo wejigiisii dhulka markuu axadkaya kari waayo dee kulaylka da daranay jira daraaddeed basada sawa markaa maradiisan ayuu kala bixinayayo fasajada caleyh uu ku sujuudayo waa markuu kulaylkaa kari waayo inuu ku sujuudo ayuu maradiisii ayuu saa u kala bixinayay oo kuba sujuudayey kolleyna waa xaalad isay ahayd oo macnuhu waa inoo cadiye laakiin xadiisku waxaa dee loona deliishaday deliilna ay culimmadu leeyihiin wuxuu u yahay ruuxu dee weliba waa xaaladaas oo kale maradii uu isagu huwanaa waayo maro uu iska dhigtay oo ama u baahnayn oo dee go uu iska dhigtay ama sijaayad uu dhigtay ti ujeeday ma aha imaka tan waa ruuxii markuu dee si kale u sujuudi kari waayo wejigii dhulka goy uu huwanaa ama cumaamadiisii baaba uu isaga dhigaya waana shay isagii la xidhiidhsan oo uu la kacayo oo la fadhiisanayo wey waa shay mutasil bi marka xadiidka waxay daliil u daliishadeen culimada intooda badan ama yidhaah wuxuu daliil u yahay ruuxu inay u banaan tahay maradiisan isaga la xidhiidhsan ujeeddadu waa xarakadiisa la dhaqdhaqaaqaysa uu la kacayo isago uu huwayo cumaamadii inuu ku sujuudo taas waana kolley abu xaniifa ama jumhuur culamaa baa leenahay waa taas ay dhahaan lakiin madhabta shaaficiyada lakiin halkan kaba duwan oo iyagu maro dee la dhigtay waa lagu sujuudaya maro ruuxa dhaqdhaqaaqiisan la dhaqdhaqaaqaysa markuu kacana waa ta dhaqdhaqaaqay markuu fadhiisan taa kuma sujuudaya ayay leeyihiin oo dee shardi waxay ka dhigaan maradaas ama maro adigu haddii xataa dee inaanay wax la dhaqdhaqaaqaya aanay noqon un isaga marka la eego xadiidkana dee waxay kaba dhigeen inuu sawb munfasila uu ahaa walow dee taasi xaaladoodiiyo wadcigoodiiyo taasi aanu keenayn maro munfasil oo gaaro sida dee ado cimaamadaadii iska dhigtay taas uu ahaaye jamaahir culamaa qowlkooda ujeedadu dee waana waqti baahi ay keentay haddii uu baahdo wax kale aanu hayn maradiisii uu huwanaa ee dee aan hadduu doono garbihii baaba qaawanaanaya oo dusha waaba dee waantii aynu soo maray ruuxu inaanu isagoo garbihiisu qaawaniyo tukan ama marada aan dhegtiisa aanay wax saarnayn inaanu tukan taa nafteeda ee haddii u baahdo san oo kale kulaylkana kuba xambaare salaadii ugu ansaxaysaa waana xadiidka sidii looga daliishaday weeye ee kolley qowlka madhabkuna waa taa aan sheegnay baabu istixbaabi takbiiri bilcasri wuxuu baabaysan yahay xalita waxaynu soo aragnay si guud baynu salaadii usoo maray imaka duhurkii iyo wax ku tacalluqsan baynu kaba soo baxnay casar oo dee kolley casharku qeybna aan ka gaadhi doono qeybtiina waa arrin ku tacalluqsan salaatulwusa waa salaadee ama masalaatulcasri inay tahay taasba way naga dambeyn doontaa iyo fadliga salaada subax iyo casar haddana maqribkii iyo cishaaigii iyo subaxiiyo way saba socon doonaano markii horena axaadiid jaamica ahayd oo isu wada geynaysay imikana salaad salaad ba axaadiiseedi ay nooguba iman doontaa waa casarkii in waqti hore la tukado macnaa xalaytaynu soo aragnay casarku wuxuu ku gelayaa masiru dili shay mila shayga harkiisaoo isaga leekaada wa marka wa duhur baxo casarna uu galay haddaba inaan loo kaadine waktigaa la tukado suna nibadkeeda ama wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay xadaثna qtaybaة بن سacيid qal xadaثna layث xa qal وxadaثna mحamed بن رمح qal aخbarana layث عan iبn شhihaaب عan aنس بn maliki أnahu aخbarahu aنس بn malik baa iبn شhihaab u warama wuxuu ugu waramay ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa yusalii mid tukada alcasra salaada casar walxaal ashamsu cadceedu murtaficatun ay sarayso oo xayatun ay nooshahay macnaa kulaylkeedii iyo iftiinkeedii iyo dhalaalkeedii uu baaqi yahay fayadhabu waa tegayey adaahibu ku tago haddii rasuulka ilaahay la tukaday ayaa ila lcawaari qaryooyinka madiine xaggeeda bari iyo dhinaceedaa sare kuba sugnaa ayuu u kacayo mansilkiisu amadan uu leeyahay fayaati waa imanaya alcawaariya cawaarida walxaal ashamsu cadceedu murtaficatun ay sarayso walam yadkur muu sheegin qutaybatu qutayba fayaأti alcawaariya muu sheegin horta alcawaari waa jamcu caariyatin qaryooyin dee horena mala kitaabka waxugama soo aragnaye madiine xaggeeda bari ku yaalay oo waa dhinacan dee biyahoodna ay kaba yimaadaan ayaa cawaaridoodu ay ahayd xagga baddu ka xikamayo xagga kale ayaa la odhanayay alcawaali la odhanayay ama dee jamcu caaliyatin barhkood way kala dhawaayeena kuwa laba mayl qadarkood halkaa masjidka rasuulka u jiray kuwa saddex u jiray kuwa u badani sideed mayl bay u jireen oo masaafo rom bay bay ahaayeen kuwaasaa cawaali la odhanayay marka xadiidka macnihiisuna waxa weeyaanun rasuulka ilaahay waqti horeu casarka tukanayay oo wuxuu tukanayay iyadoo cadceedu ay sarayso sarayntu waa dee markaa shay kastaba harkiisu leekaado isaga wakti ay aad u dheer tahay un weeye khaasatan waktiga xagaag iyo maalintu badan tahay oo kale in ay nooshahayna nolosha halkana waxay culimadu kuwa fasireen baqaa xariha horta waa mid kuleylkeedii oo ruuxa kuleylkeedii waa gubayaa dee marka dhul kulul la joogo kuleylkeedii buu dareemayaa gees kalena iftiin de cadcedu markay gaabato waatama way cawlaanaysaa ama way casaanaysaa laakiin intay sarrayso dhalaalkeedii iyo cadaankeedii bay leedahay dhalaalkeedi iyo cadaankeedii baa baaqiya kulaylkeedii baa baaqiya noloshu waa taas waanay sarraysaa taasuu tukanayay marka laakiin arrintaasi maxaa xadiidkana kuma sugan ruux rasuulka ilaahay la tukaday ayaa masaafo bala meelaha ugu sokeeya aan eegno ilaa laba mayl saddex kilomitr ama afar kilomitr ayuu soconayay deeto weliba iyadoo cadceedu sarrayso oonay gaaban ayuu meeshii gaadhaya marka macnuhu waa khaasatan de malaa maalin jiilaaltaasi waxaa laga yaabaa inaanay kaba dhicin ee maalmahan cadceeduna ay maalintuna dheer tahay waxay noqonaysay de waa wakti horuu tukanayo wey axaadiistuna saasay inoogu soo wada iman doontaa وxdثnي هاrون بن سعيد الأيلي qال xdثnا بن وهب qال أخبرnي عمرو عن بن شهاب عن أنس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna يصلي الcصر رasuulka ilaahay cصrka waa tukanayey بmثلhi sawاء waa xadيidkii makaan ka soo baxnay isagoo la mid ah isaga aanay waxba isla dheerayn حatىa xرفna kuma kala duno wey وxdثnا يحيى بن يحيى qال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك qال أنه qال kuna waxaanu ahay nusalli kuwa tukada alcasra salaada casr ayaanu tukanaynay uma yadhabu waa tegaya adaahibu ku tagaa ilaa qubaa-in quba maxalka dee ay maka ciddii tagtayba madiine ay aragtay masjidku kuba yaalo masjid qubaa halkaasaa uu tegayay horena saan usoo aragnay qubaa-in in la tadkiiriyo iyo in la ta'niisiyo labadaba luqada way soo naqliyeen taasaanay ka dhalanaysaa in la sarfiyo iyo inaan la sarfin oo haddii la ta'niisiyo lama sarfinayo ilaa qubaa-a ayaa la odhan haddii la tadkirinayo waa la sarfin bal dee waxaa kaloo soo naqliyeen in la mado iyo inaan la madin labadabana luqa ahaan oo ilaa quba un in la yidhaa iyo ilaa qubaa insa inoo taala intay raajax yeelaana waa in la mado san inoo taala gees kalena la tadkiiriyo taasna waxay keenaysaa in la sarfiyo fayaatihim waa imanaya walxaala shamsu murtaficatun eeg nin masjidkii rasuulka ka soo socday ninkuu gaari ma fuushana ma faras ama soo eryanayo waa lugeynayaa masjidkii ilaa laba maylna waa u jiraa ma yidhaahaan dee qadarkood bal matalan masaafo saddex kilomitr hadduu socdo cadcaadii oo weliba dheerna uu yimaado kolkolnaan arki doono mala iyagoo waktiga iyagu dhexdiisa tukanayay iyagoo weli salaadii tukanayay in loo yimaado taasi waxay keenaysaa in rasuulka ilahi in mar hore tukanayo salaada casar kol haddii waktigeedu galaba uu tukanayay وxdثnا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن اسحاq بن عبد اللh بن أbي طلحة عن أنس بن مالك قال أنه qال kuna waxaanay نuصلي الcصر صaلاada cصر kuwa tukada ثuma ykrج الإنساaن إنساan ba ama شhخصi baa u baxayay isagoo la tukaday rasuulki ilaahay إلى بني cمر بن cوف waa quba ayay degayeen oo waa qubadii aynu soo maray un fayaجidهm wuxuu helayay يصلوna الcصر salaadii casar iyagoo tukanayo de waa dad hawlo lahaa beerahoodii waxaa ku maqnaa waktigii horey malaa kadib dhacayeen intay isu imanayaan ay weysaysanayaan baaba wasadal wakti la gaadhaya qoladan kalena awalal wakti bay soo tukatay rasuulka ilaahay la soo tukadeen markaasay kusoo gaadhayeen khaasatan waa maalmahan dheere dee sida xagaagii oo kale ayay soo gaadhayeen oo weli cadcaadu sarrayso oy tukanayaan ayay u imanayeen waxadana bal markaa kolley axaadiisu waxay noo faa'iideyneysaa un iyo kuwa ka dambeeyaaba almubaadaraةu lisalaaة اlcasri awala waqtiha in loo degdego salaadii casar waqtigeeda bilowgii waayo masaafada intaa leegoo la socdo welina cadceedii oo dheerna halkaa la gaadhaa waa wakti hore oo la tukaday kale inagan de waktigan mala xagaagii sax weyo wakti hore waaba layskaba tukadaa sida waktiyadeena oo kale ee iyadoo kolley mawaaqidan aan kuma xidhinay waktigan jiilaalkii oo kale dee waxaad moodaa kol waktigii oo mar hore galay in dee ay noqoto kolkol dee jilaalkii marka iyadoo waktigan jilaalka la joogo dee saddex iyo labaatan iyo rubc laadaamay dhici kartana saddexdii horteedba in salaadii casar ay gashay waa kolley waa yar dhibdhac baad moodaa walow dee mawaaqidan iyo siday ay ku xadeeyeen ay arrinta ku xidhnayd bal hadda waa lakiin waktigan xagaag iyo maalintu dheertay dee horta waktiyadan oo kale wakti dee hore ayuun baaban tukanaa baan filaya haddii dee laba tukado ilaa afartan labaatan laiyo lagalo salaada bal taas baa iyada axaadiisna ay noo faa'ideyneysaa weeye welina axaadiisu way noo socotaa وxdثnا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وqتيبة وبن حجر قالوا xdثnا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه dخل على أنس بن مالك أنس بن مالك buu usoo galay علاء بن عبد الرحمن waana ninkaynu soo maray isagu abu hurayre aabihii baa ka warinayo isaga iyo abu hurayre aabihii baa udhexeeyey laakiin anas dee muddo dheer ayuu abu hurayra oo dhowr iyo soddon sanadoodba matalan gaadhsiisan ayuu ka dambeeyey oo waa kan hagaag buu usoo gaadho waa siqaaru taabiciin abu hurayre isagu ma soo gaadhin aabihii buu waasitadii kaga wariyaay fii daarihi bilbasra xiina sarafa markii uu ka baxay min aلظهri salaadii ظhur oo waxa weeye waxay u yimaadeen ay soo siyaarteen de ama calaa بn cabdالرaحmaan anas ibn malik waktigan iyagu ay yimaadeenna salaadii duhur bay markaa soo tukadeen oo ka baxeen iyagoo la soo tukaday dee masjidkii kusoo tukaday uu waanigayo dee taasi tukinayey wadaaruhu bijambi masjidi aqalka anasna masjidka dhinaciisu aha waana wakti weynoode oo isagu dee nin weynoode abow ahayo muu tegin falama dakalna caleyh markaan usoo galay qaala wuxuu yidhi asalaytum اlcasra iyagu duhur bay ka soo baxeen markaasu weydu yihi casr iyaguna marka hadda meel kale kumay baydhin salaaddii duhur markay tukadeen isaguna masjidkii uu la jaar yahay bay usoo galeen markaasuu yihi asalaytum اlcasra faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi inama nsarafnaa casr iska daaye inama nsarafnaa waanu baxnay oo asaacata saacadda min aduhri imikuma aan duhur kala soo baxnay qaala wuxuu yihi markaas fasalu lcasra halkii buu doonay yihi waan tukanaynaaye waa iyagoo imika duhur kaba yimi eetu yihi casr tukada faqumnaa waanu kacnay oo fasallaynaa dee isagii bay la tukadeen oo casarkii baanu tukanay falama insarafnaa markii aanu salaadii casar ka baxnu qaala yidhi tii kale masaajiduna maba dhowa samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquul xaalu ku qowlayo tilka taasi salaatulmunaafiqi ku munaafiqa salaadii weeye faatana waa arrinka inoo soo socdo waa iyadoon sababi jirin cudur daar jirin ruuxu salaadii casar uu dib dhigo uu kaadiyay ilaahay cadceedu gaabanayso taas buu hi waa ruux munaafiqa salaadii waaba tan yejlisu uu fadhiisanayaa yarqubu xaal uu ilaalinayo uu eegayo ashamsa cadceeddi oo weli u leeya cadceeddii waa soo jeedaayo deetu iska fadhiyaya xataa idaa kaanad markay ahaato cadceeddu bayna qarnayi shaydaani shaydaan labadiisa gees dhexdooda ay ku sugnaato nabaadna sidaan xalay soo maro shaydaanku ee cadceedu maaha isaga madaxiisa dhexdii ama labadiisa laba geesuu leeya dhexdooda inay kaba dhacayso maaha ama ay gelayso ee waktigaa ay gaabato ama ay soo baxayso ayuu isku toosinayaa isagoo waktigaasna ciddii caabudaysa ay u sujuudayaan si uu naftiisii ugaba dhigay dee isagana u qurxiye inka loo sujuudayaa isagaba uu yahay haddaba markay shaydaan laba gees labadiisa gees dhexdooda ay cadceedu ku sugnaatay macnaa ay gaabato ayuu qaama kacayaa fanaqarahaa arbacan wuxuu foorfoorsan isagoo ku degdegaya aan ku xasilahayn rukuuc iyo sujuud afar goor naqarahaana dee waa min anaqri oo waa naqru daa'ir oo kale waxyaalahan dee duula markan ay ama dhulka wax ka qaadanayaan oo kale ee afkooda ama waxay saa ugu dhuftaan min qaarkooda taas baa naqri laba yidhaah ee taasna waan ognahay oo aad bay sariic u yihiin oo kuma haya afkiye wixii intuu ku dhuftun buu laba boodaa haddaba wuxuu arrinkana tashbiih u yahay ruuxaa dee salaadii ogaan u dib dhigay ayaa markaa uu tukado kuma xasilayo rukuucdii iyo sujuuddii iyo afcaashiiyo wixii waa ku degdegaya saa wuxuu la mid yahayba daa'irkaas ama waxaa duula ee waxa weeyaan afkiisa dee saasun ama miqaar dhul ku dhufanaya ama wax kale saa ugu dhufanaya markuu ku dhuftaba kala boodaya macnaha waa xagga xarakadiisa degdegeeda rukuucdiisi iyo sujuuddiisii aanu kuba xasilahayn ayay xaaladiisu taa tahay markaasaa muxuu ihi laa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliila ilaahay ma xusayo dhexdeeda in yar u mooye oo macnaa dibdhigii salaada la dibdhigayey cudurdaar la-aan lagu dibdhigayey ayaa dee halkan inooguba sugan dembiga iyo dee wax xun inuu yahay oo bal rasuulka ilaahay salaadaa wuxuu ka dhigay ruux munaafiqa salaadii ruuxii ama ka seexday iloobay waxyaalo dee taasi waa baab kale laakiin waa ruuxii dee cudurdaar la-aan u dibdhiga oo taasi waxa weeyaan waa dembi weyn iyo dee inay wax fool xun tahay oo waktigaa in loo dibdhigaa salaadii inaanay banaanaynba oo ruux u kaadiyo sabablaan ilaa waktigaas arrinkana kolley waxa weeyaan un dee horena malaa waxbaan uga soo aragnay imikana waan arki doonaaba bal dee arrin kale oo dee rasuulka ilaahi mucjizaadkiisina intan salaada aan kuba jirno way inoo dambaysaa waan raj rajaynayo intaynaan dee soo joog aan durustu joogsan inaan gaadhna haddii aan la yidhaaho ee waa waxyaalo jiroo rasuulka ilaahina kaba warramay oo nimankii madaxdaa waktigaas iyo walaadaasi waktigaa reer bani umaye inay salaada dib dhigi jireen waktigana ciraaq bay joogeen waana waktiyadii xajaaj baa kolley oo dee anasna waktigaas oo bal dhib badan baa kasoo gaadho taasi ay keentay inuu isagoo da-ah u safro dimashq u safro isagoo ka ashkatoonaya xajaaj oo de adigu tiina waa lasoo canaanto la yihi ninkaa imro kuma riida fara kaba qaad bal waa sida haddaba salaaday dib dhigi jireen dadkiina dee inay naftoodii baabay u baqanayaan oo waxaa la arkaa markaa salaadii duhurba waktigaasaa laga baxay waa akhirkii waktiga waktigan dee casarba galay waa akhirkii waktiga ayaa lagaba baxay akhir alwaqtina waa la tukan karaa weli waa wakti adisaynu xalayba soo maray laakiin dee waktigaa in loo dibdhiga maaha rasuulka ilahi hadduu waktigaa gaadhsiiyeyna wuxuu caddaynayey waktiga bilowgiisa iyo dhammaadkiisa haddaba taas bay ahayd cumar bin cabdilcaziizna inuu kol dibdhigay waataynu soo maray caawana waabay inooguba sugantahay waktiyo uu dibdhigay intii uu madiina iyo bal umuuro kuba tacalluqsan haddaba marka isagu du casarkii buu waktigii tukiyey ee waana waxyaala inoo dambeeyaba wax kalaba inooba dambeeya taas bay ahayd وxadثna mصيr بن أbي مزاحim qال xadثna cبdاللahi بن المبارك عن أbي بكر بن cثمان بن سهل بن حنayف qال سمعت abا أmامة بن سهل yqul abubكر بن cثمان بن سهل بن حنayf waa suurtagal caawa inay nooguba horeyso ee waa nin atباcu taabiciintii adigu raggii ugu waaweynaa kaba mida bal dee raggii taabiciinta ugu yaryaraa waa soo gaadhay صaxaabadii ugu dambeysay lakiin waanu laba kulmin waa سهل بن حنayفna abhi waa صaxaabi macruufa oo dadkii reer bederba kaba midah ansaar ah ninkan ka dambeeya aba umamat ibnu sahlna waa adeerkii ruma waayo isaga waa abubakr ibn cثmaan ibn sahl ibn xunayf kana waa abu umamat ibn sahl ibn xunayf oo magaciisa saciidna way yidhaaheen ascadna waaba yidhaaheen ascadna waa la yidhi bal ascad baanay horeysiiyaan isaga waktigii rasuulku u dhashay yo uu leeyaa la yidhaha lakin de axaadiisu rasuulka ilahi kaba wariya waa aragtidaasun waktiyadii u dhashay une aragtidaasun de abihina waa saxaabigaas haddaba muxuu adeerkiibu kaba maqlay yaquulu xalu ku qawlaya adeerkiyo salaynaa waanu tukanay maca cumara bni cabdilcaziizi aلduhra salaa duhr uma kharajnaa waanu baxnay eeg duhr bay la tukadeen cumar bn cabdilcaziiz markaasaanu baxnay taa hore ciraaq bay ahayd imaka anas ibnu malik tani kolley waa isagoo madiino joogay weeye waayo cumar bn cabdilcaziiz waktigii wilaayadiisiiyo xaggaa waali kamuu noqon waktigii khilaafadiisiina muu noolayn ba anas ibnu malik ma noolayne uma kharajnaa waanu baxnay xatىa dakalnaa calىa anas ibni malikin ilaa nu soo gallay anas ibni malik fawajadnaahu waanu helay wuxuu baaban la soo kulannay yusali اcasra salaadii casr isagoo tukanaya hadda imkana duur bay ka yimaadeen faqaala faqultu waxaan idhi ya cami adeerkayow ma hadihi الsalaaة alatii salayta salaadan ad imika tukanaysay maxay ahayd qaala wuxu uhi alcasru iyo alcasr waa salaad casr maxaan u raaciyey iyaguna duhr bay ka yimaadeen wahadihi salaaةu rasuuli اlahi salى اllahu tacalى عalayhi wasalam waa salaadii rasuulka ilaahi waktigu tukanayey alatii taasoo kunaanu ahayn nusali kuwa tukada macahu maciisa kuwa tukada aanu ahayn bal taas we arrin kolley waxa weeye habeenkii dhaweyna waa ti ama cashirkii kan ka horreeyey inaan kuba soo maray xaggii mawaaqiida curwat bnu zubayr markuu usoo galay e dee saa aan soo sheegnay reer bani umaya way dibdhigayeen salaadaha waktigan hore way ka dambaysiinayeen isaguna waktigii khilaafadiisii maahae waa waktigii imaaradiisii ama waaliga uu ka ahaa madiina waana isagu dee waa khaliifada raashidkaba laguma tiriye khaliifadii shanaad inuu yahay arrinkiisu ahaa cabsi iyo camal iyo cilmi iyo sunnihii rasuulka ilaahi inuu nooleeyo intii aanu ka warhelin oonu ogaan oon sunnaha loo sheegin sida aynu soo marray curwat bnu zubayriya ay u sheegeen xadiidkii uu warinayey abu mascuud cuqbat bnu camrin intii aanu ogaan bay ahayd ee laakiin uu ku socday caadadii dee nimankii madaxda ahaa ee ama kaba horreeyey ama waktigaa jiray ama dee ninkii kaba sarreeyey khaliifada ahaa sidii ay dee iyagu kuba ku socdeen isagoo taa ku socday laakiin intaanu ogaan markii dambe waa daayey ee xaaladani waa markii horey ahayd intaanu taa ka warhelin bay ahayd markaa taasunba haddaba bal markaa kolley axaadiisu de waxaa inoogu sugan un ti baabku inoogu baabaysanaa tabkiir bisalaati alcasri arrinka cumar bn cabdilcaziizna taas bay ahayd mana aha waktigii khilaafadiisii ooma noolayn anas ibnu malik markaa xadaثna cmr بن سwاd بن الcاamiriي ومحamed بن سلمة المrاadiي وأحmed بن عيسى وألفاadهم متqاaربة qاla cmr أخبرnا وqاla الآkخراni xadثna بن وهبi dhamaan sheekoodu waa iبن وهبi cبdاللahi بن وهب midna wuxuu yihi أخبرnaa labana waxay dhaheen xadثna marka iبن وهب muxuu yihi أخبرnي cمر بن الحاrث عن يزيد بن أbي xبيب أنa موسى بن سعد الأنصاaريa xadثh waa nin la arkay inay isna caawa inoogu horeyso anصاar ah taabiciintii dabaqadii zuhriy weeyaan qataade iyo waana awowgii zayd ibnu thaabit alansaari baa u awowa oo muusa ibnu sacd ibnu zayd ibnu thaabit wey haddaba muusaha ibnu sacd ayaa xadatahu u waramay oo yuu u waramayaa yaziid ibnu abi xabiib oo taabiciya yuu uga waramay isaguna waa taabici taabici saddexaad oo can xafs bni cubaydillaahi ayuu ugaba warramay xafs bni cubaydillahi bni anas ibni malik weeye anas ibni malik baa awow u ah awowgii baanu xadiidka ka warinaya can anas ibni malikin kolley xagga dabaqada muuse iyo xafsiya way isku dhow yihiin annahu qaala anas ibni malik baa wuxuu yihi sallaa lanaa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam alcasra rasuulki ilaahay baa salaad casrna tukiyey falama insarafa markuu salaadii ka baxay ayuu ataahu u yimi rajulu nin min bani salimata horaynu isoo soo sheegnay kolley qolooyinkana sharaxaysana waa ku sugan yahay laamta reerkani waa la kasriyaa salimata min bani salimata faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allahi ina anagu nuriidu waxaan doonaynaa an nanxaraja zuuran lana neef geeloonu leenahay inaan qalanno ayaan doonaynaa jazuurkana waa neefka geelaawn wa naxnu anaguna nuxibu waxaan jecel lahay an taxduraha rasuulka ilaahay bay u yeedhayaan cuntaday ugu yeedhayaan rasuulka ilaahiyna waa ajiibi jiray inaad noo timaadood xaadirto ayaanu jecel lahay qaala rasuulka ilaahi wuxu uhi nacam haatani waa wacdun liaalib waa macaaniday u timaado dee kol waa tan xarf jawaab ah istifaam ama ruux mustaqbira taas in adigu jawaabtii noqota in waxaa kalay noqotaa wacdi liaalib ruuxa doonaya ballanqaad loo ballanqaadayo wixii loogu yaboohayo tani maanta waa macnahaas haddaba in nacam haa buu ilo ujeedadu waan idin imanayaa si aad doonaysaana waan yeelaya fandalaqa ninkii baa tegey wandalaqnaa ma fandalaqa rasuulka ilaahay uu tegey wandalaqnaa macahu anaguna waanu raacnay anas iyo dee dad kaleba fawajadnaa waxaanu helay aljazuura neefkii geel ahaa oo lam tunxar waa dee halkii markay tegeen xaafad dohoodu ay ahaayeen neefkii on weli aan la gowracin ama aan la dhuundhabin ayaanu helay fanuxirat waa iyagoo jooga hadee casrna way soo tukadeen waa la qalay uma qundicat waa la googooyey haragii waa laga saaray hilibkeedii baa la yaryariyo la googooyey uma dubika waa la kariyey minha iyadii baa wax lagaba kariyey uma akalna waanu cunay qabla an tagiiba shams intaana cadcadu dhacin anaa waqti dheer weeye inta neefkeela weliba ay u socdeen masaafay u socdeen oo maaha masjidka inay la jaar ahaayeen maslu bani salima waa halkan dee maslu qiblateyn imala min nawaaxideed in markaa way socdeen muddaa loo socday neefkii wala markaasaa la qalay haraggii baa laga saaray hilibkii baa la googooyey waa la qaybiyey waa la kariyey way cuneen weli cadcadina way soo jeedaa intaana cadcadi dhacan marka waa waktiga la tukaday in wakti hore uu rasuulka ilahi tukaday khaasatanna kolley waa maalin cadcad u dheer tahay maalin jilaal kolley intaa malaa dee umuuraha lagama gaadhsiiyana waqaala lmuraadiyu muxuu yihi xadaثana bn wahbin can ibn lahicata wacamr bn اxaariثi fi hada اxadiiث muraadigu waa ninka moxamed ibn salamata almuraadi saddexna way wada ahayd ibn wahab ay kaba warrameen saddexdoodaa horeo dhami ama camr ibn meerkaas de waxay ibn wahab waxay ku gaabsadeenuun inay xadiidka ibn wahab oo isagu kaba warinaya camr ibn اxaariث lakiin muxuu maxamed ibn salamat almuraadi yihi xadaثana ibn wahbin can ibn lahicata wa camr ibn اxaariث kale ibn lahica hore waan usoo aragnaan filaya lakin tan yar sheegaynaa un caawa cabdillahi ibn lahice horta waa nin caalima ayuu ahaa qaadina ahaa ee waana dhici karta ninkii kutubta lacanaya ama takriij ama waxyaala axaadiis lagaba hadlayo in laba yidhaha dee ibnulahica xadiidka ku jiro waa daciif oo waa ibnulahica waa daciif taas oo kale bal horta waxa weeye ninkani nin saduuqa weeye nin caalimana waa ahaa waana nin qaadina waa ahaa lakiin markii dambea waxa kuba yimi kutubtiisii baa gubatay xifdigiisii axaadiistii uu korka ka hayay kutubtiina way kaba gubatayna waa xumaado ikhtilaad baa ku yimi warintii uu markii dambe axaadiisa warinaya isagoo usuushiisina ay gubatay xifdigiisna xumaaday ayaa akhdaa iyo qalada xadiidkiisii soo galeen amaha xagga cadaaladiisiiya waxaa la gelinayo saa daraaddeed bal matalan waxay culimmadu yidhaahaan niman uu ka mid yahay cabdullaahi ibni wahab ama cabaadiladaba israaciyo waa cabdullaahi ibni wahab iyo waxa weeyaan cabdullaahi ibnu lmubaarak cabdullahi ibnu maslamata ibnu qacnab iyo almuqri cabdullahi ibnu yaziid cabaadilada afartaa waa rag hore ula kulmay ahaayeen intaanu kutubtiisa guban xataa qutaybiya waan filaya qutaybat ibnu saciidna waa saas intaana kutubtiisa guban oo caadiga ahaa bay la kulmeen oo xadiidka cabaadiladu waa xoog buu leeyahay waana xadiidkii cabdullaahi arrin kalena way jirtaayoo muslim meelo ayuu ku yimaadaaye intaba waa maqruun isagoo la socda un camr ibn alxaaris oo san oo kale isaga ee markaa cumdadu isaga ma aha ee cumdadu waa ninkan caalimka ah iqada ee xaafidkae uu laba socdo isagoo san oo kale can ibn lahicata camr ibn xaarisa buu muslim dhacaa waa maqruun markaa lama odhanayo waa rijaashii muslim waayo wax isagu gaar u yahay kama wariyo ee dee nin kale oo cumdo ah xadiisuu la wadaagsaday bukhaarina san oo kale way dhacdaa lakiin bukhaari isagoo isan oo kale ibn ibn wahab iyo laba socda ma ibn wahab kama warinayo oo xaywo iyo lakiin inta bukhaari inta uu soo noqdoo dhan waa ibhaabiya oo markaa uu soo gaadhay ibn wahab ayuu can xaywata wagayrihi meelo saasa can xaywata warajulin aakhar waana ibnulahi cawn dee marka riwaayaadka la tatabuco ujeedadu ma magacaabo ee laakiin way dhacdaa nasaa-i oo kale isaguna san sameeyo iyadoo dariiqa ibnu wahab u yahay macnaa waxay taasna tilmaamaysaa bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo isna aad jaanibkan uguma ad adag oo kolkol rag ay iyagu xoogeeyaan bukhaari iyo muslim isagu daciifiya jaanibkan ayaa wuxuu de waana kitaabkiisu marka laga kutub sunan waa kitaabka ugu yar mid majruuxa iyo xadiida daciifaba ugu yar weeyaan ayaa maxay sameeya isaguna de markuu sana oo kale ibn wahab ayuu kaba warinaya markaasuu yidhaha can camrin wadakara aakhara cibaaro saasa mid kaluu sheegay nin kalena waa sheegay marka ujeedadu dariiqa ibnu wahabiy ka wariyeno riwaayada ibnu wahabi xoog bay leedahay saa cabadilada kaleba riwaayadooda xoog ay u leedahay lakiin kutubta aan sheegay o dhan waa isagoo maqruuna ee muslimna waa kan caddeeyey kuwa kalena way ibhaamiyaanba ee rag iyagu asxaabu sunanoo toos ugaba wariya ama axaadiistiisi waabay jirtaa lakiin waxaan ka hadlayaa un imika labada saxiix iyo nasaa-i baan kaba hadlaya xadiidkuna cumdadu waa camr bn xaarib xdثna محمد بن مهrان بن مهrان الرازي قال xdثna الوليد بن مسلم قال xdثna الأوزاعي عن أbي النجاشي kale cضا بن سhayب ba la hah rافع بن khadيج mawlihiisii qاala wuxu uhi ninkaas samعtu rافع بن khadيج waa mawlihiisiiba rافع بن khadيج baan mqلay yqul xaalu ku qowlayo kunaa waxaanu ahayn نصلي الcصر mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم casrkaanu tukanay rasuulka ilaahi maعي uma tunxaru jazuuru casar markaanu tukano ayaa neefkeele kan umabay soconay dee waxaa dhacaysa neefkeele in la qalo fatuqsamu waa la qaybinayay cashara qisamin toban qaybood baa hilibkeedii loo qaybinayey uma tudbaku waa la karinayey fanaakulu waxaanu cunaynay laxman hilib nadiijan bisil qabla makiib shamsi intaanay cadcadu dhicin bar xadaثana isxaaq bnu ibrahima qaala akbarana ciise bnu yunusa wa shucayb bnu isxaaq adimashqiyo qaala waxay idhaaheen ciise bnu yunus iyo shucayb bnu isxaaq oo isaguna nin kibaaru atbaaci taabiciin waa marka la eego kuwii ugu dambeeye lakiin marka atbaacu taabiciin aan idhaahno oo saddex dabaqaba culimadu ay u qaybiyaan ama marka la eego isilaax xaafid oo kale kuwa ugu dambeeye weeyaan oo qolada sagaalaad ee ruwaadda ah ayuu raggoodii ugu waaweynaa ahaaba waxay idhaaheen labadaasi xadathana alawsaaciyu bi hada lisnaadi isnaadkiina waa can abi najaashiyi can raafic bni khadiija hayra anahu qaala wuxuu ihi kuna nanxaru jazuura calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm bacda اlcصr walam yaqul muu odhan kuna nusali اlcصra macahu maca الnabiyi salى الlahu عalيه waslm lakin macnuhu waa inoo cad yahay arrinkuna waxa weeyaanuun salaadii casr in wakti hore laba tukado oo taas oo kale taas baanay umuurahani kuba suurto gelayeen xadiidka dee labada xadiidka hore ee uu warinaya anas ibn malikna ta inoogu sugani ijaabatu dacwa rasuulka ilaahay dacwadii u timi waa kan yeelay waana dacwata lidacaa mustaxabatan fi kuli waqtin sawa wala nahaar wakayr u yihi in cunto un la isugu yeedhaan iyadna shay dee mustaxab ah ama gelin hore ha noqoto habeen ha noqoto gelin dambe ha noqoto dee intuba waa kanoo rasuulka ilahay wakti dambe gelin dambea loogaba yeedhay waa dee casho un wakti noqde allah subxana wa taala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta